wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo gebagabaysay kulan dood wadaaga oo ku saabsanaa sare u qaadidda wacyiga iyo fahanka qorshe howleedka qaran ee qaraarka qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay kun saddex boqol labaatan iyo shan kaas oo ah qareemidda xuquuqda aadanaha shirka oo loo qabtay qaybaha kala duwan ee haweenka degmada kismaayo ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha jubbaland wasiir ku-xigeenada amniga caafimaadka cadaaladda iyo ganacsiga jubbaland waxaana sidoo kale qayb ka ahaa kulanka wafdi ay hogaaminaysay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ugu horreyn guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwe batuule sheekh axmed ayaa ugu horreyn goobtaa ka hadashay gabdho hogaamiyeyaal ah waxaa la lafanguray doorka haweenku ay ku leeyihiin qodobkan abaaasaddexiyo toban labaatan iyo shan oo ah qaraar ka soo baxay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa qaraarkan saddexiyo toban labaatan iyo shan haweenka soomaaliyeed qayb ayay ka ahaayeen soo saaridiisa maadaama dalkeena uu ku jiray muddo dheer dagaal sokeeye iyo burbur dhibaatooyin fara badanna ay ku dhaceen haweenka soomaaliyeed waxay u ololeeyeen in adduunyada ay ka aslaaxdo nabad gaar ahaan meelaha ay soomaaliya ka mid tahay wasiir ku-xigeenada ka qayb galay kulanka ayaa dhankooda kelmado ka jeediyey kulanka waxaa weeye guubaabada gabdhaheenna oo wasiiradda ay hormuud ku tahay baan runtii ku dhiiranaynaa oo aan mataqaanaa runtii ay nagu hogaamiyaan oo aan mataqaanaa ay nagu yihiin marka taasna waxaan rabnaa idinkoo sidaa ah oo aada og tihiin in abwaanada soomaaliyeed oo dee gabayada iyo heesaha iyo murtida waxaa weeye waad ogtihiin meesha ay dhigaan hooyada waa lama horaan careys ciise kaarsho ahaa waxaa la dhihi jiray ruuxaadan habinoo kolba hees macaanihoo hoobay u qaadinoo hana qaadi maayo waad fahmi kartaa abwaan ilaah naxariista adraawi hooyoy adigaa budnaanta leh waa heesii ugu dambeeyada qaar ka mid a arkayseen
wasaaradda amniga dowladda jubbaland waxay idin siinaysaa xuquuq gaar ah oo aan dumarka kale lahayn ciidamadu way ku jiraan lafdhabar bay ka yihiin saraakiil bay leeyihiin haweenka ciidanka booliiska wuxuu leeyahay idaarad dhan oo gaar oo haweenku ay leedahay haddana mashruuc weyn ayaan keennay oo haweenka si gaar ah iyaga loo tababarayo aqoontooda loo kobcinayo waxbarashadooda loo kordhinayo insha allahu tacaala waadna arki doontaan gabdho badan oo saraakiila idinkuna gabdhaha aqoonta leh waxbartay ciidamada qorta
aad bay aad baan wasiiradda ugu mahad celinaynaa shaqada adag ee dowladda iyo haweenka soomaaliyeed ee u hayso idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad wasiiradda garab istaagtaan oo waxa ay ku faanayso ay ku hadlayso toban kunoo askar aan ballan qaadinaa bay leed dadkay ku xisaabtamaysa waa idinka waxaa la rabaa inaad garab istaagtaan ugu dambayntii wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha jubbaland marwe cadar cabdulaahi ismaaciil juraati ayaa ka hadashay goobta iyadoona ka sheekaysay ujeedka kulanka loo qabtay annaga haddaan nahay haweenka waxaan ka shaqaynaa amniga siyaasadda iyo dib u heshiisiinta iyo caafimaadka iyo cadaaladda iyo dastuurka iyo maxay ahayde caafimaadka iyo ganacsiga waxaa jirta in maanta ay haweenkani u taagan yihiin sida haweenka reer jubbaland loo horumarin lahaa ay kaga qayb qaadan lahaayeen inay ka qayb noqdaan ciidamada booliiska inay ka qayb noqdaan ciidamada milatariga ah nabad sugidda iyo ciidanka daraawiishta ee jubbaland dhammaan waxaa diyaar ah gabdhihii waxbartay oo jaamacadaha dhameeyey ama dugsi sare ka soo baxay iyo kuwa maaragtay farsamada gacanta aan barno dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay si toosa oo la shaqeeyaan ciidamadooda iyo dalkooda ay u shaqeeyaan